dhinaca kalena somalilan ayaa sheegtay in markii ugu horeysay ay iskaashi dhinaca nabadgelyada ah ay yeesheen ciidamada booliiska ee dalalka itoobiya iyo jabuuti iyo kuwa somalilan arrintan ayaana ay ku tilmaameen dadka falanqeeya arrimaha amnigu in lagaga hortegayo qalalaasaha amni ee ka jira geeska afrika waa kan mar kale khadar maxamed cakuule oo warbixintan hargeysa ka soo diray
mas-uuliyiinta booliska somalilan ayaa sheegay in waddamada jaarka sida jabuuti iyo etoobiya ay markii ugu horreysay si wanaagsan u wada shaqaynayaan marka leega ciidamada ammaanka gaar ahaana kuwa boolisku waa kan taliyaha guud ee ciidanka booliska somalilan sarreeye gaas maxamed aadan sakadhi dabagaleh oo sheegay in ciidamada booliska ee somalilan iyo ciidamada booliska ee dalalka jabuuti iyo etoobiya ay leeyihiin xidhiir wada shaqayneed oo aad u sarreeya markii ugu horreysay xoojinta xidhiirka dowladahaynu jaarkana iyo kuwa caalamkaba waxaanu xidhiir aad u dhow leenahay dowladaha xafiiska halkana ingiriiska xidhiir aad u dhow baanu leenahay xogaha iyo war isdhaafsi baanu leenahay tababara iyo qalab baanu isweydaarsanaa dowladahan jaarka aynu nahay oo etoobiya iyo iyadana jabuuti ciidamadooda booliska ayaanu xidhiir dhow leenahay dembiyada xuduudda ka tallaabaanu iska kaashanaa wararkaanu iswadaarsanaa tababaro iyo qalab baanu iswadaarsanaa si aad iyo aad u dhow baanu wada shaqaynaa geesta kale taliyaha ciidanka booliska somalilan sarreeye gaas maxamed aadan sakadhi dabagale waxa uu carabka ku adkeeyey in markii ugu horreysay ciidanka booliska somalilan lagu siiyey tababaro in degmooyinka iyo xaafadaha kala duwan ee magaalooyinka waaweyn ee somalilan laga sameeyo goobollo ay ku kulmaan bulshada xaafadaha si deggan qaar ka mid a iyo saraakiisha ciidanka booliska taasoo looga jeeda buu yidhi in amniga guud la adkeeyo islamarkaana lagu tababaro in ciidamada booliiska ay wada shaqeeyaan shacabka saaxiibka dadweynaha si aanu bulshada isu dhex gallo waxyaalaha aanu samayno waxaa ka mid ah waxa ladhaha community boolisin oo tababar aanu qabannay booliska iyo saldhigyada loo qabtay oo ilaa imka dhowr iyo toban saldhig la marnayo marba saddex saldhig loo qabto oo dadweynaha labaatan qof ee ciidanka inta xaafadda degan ee ugu muhiimsan oo kala duwan iyo booliska tababar loo wada qabanaya toddoba cishuu soconayaa marka dambe xafiis baa laga dhex furayaa dadkanu leeyihiin oo toddobadii cishaba mar lagu shiro si xaafadda iyo saldhigaasu ay isu dhexgalaan falanqeeyayaasha ayaa ku tilmaamay in tallaabada taliyaha guud ee boolisku sheegay ee la xidhiidha wada shaqaynta ciidamada booliska ee dalalka jaarku ay tahay xaalad ay keentay ama lagama maarmaan u noqotay qulquladaha iyo xasaradaha ka jira geeska afrika si markaasi laysaga kaashado waa kan cabdiraxmaan xuseen ismaaciil cadami oo ah falanqeeye dhinacyada siyaasadda iyo nabadgelyada geeska afrika waxna ka qora waa muhiim in waddannada jaarka iyo somalilan buliisyadoodu ay yeeshaan xidhiidh sababtoo ah horta marka u horraysa ciidanka buliiska somalilan tiro iyo tayaba wuu ka fiican yahay siduu sannadii hore ahaa waxa markaa muhiim noqotay amba daruuri noqotay xaaladaha geeska afrika ka jira ee nabadgelya darada ah ee ururada argagixisada leh ee muxuu ahaayey kontrabaanka leh ee muxuu ahaayey tahriibta iyo wax caynkaasa leh waxay noqotay waxaa lagama maarmaana inay booliiska jabuuti ethoobiya iyo somalilan ay yeeshaan iskaashi waxaa kaloo muhiim ka sii dhigay markaad eegtid iskaashi dhex mara dhinacyadaasi oo xataa marka qaarkood in dadka dembiilayaasha isu gudbaya laysu celiyo ama lala socdo maxay bartilmaameedkeedu noqonaya horta runtii heshiisyadaa in laysku celiyo dadka dembiilayaasha ah dowladaha geeska afrika ma wada laha hase ahaatee iskaashiga ilaalinta marka horeba dembiyadu inay dhicin baa horta ka muhiimsan intaan laysku celiyo laakiin waxaa xaqiiqa sidaad adiguba sheegtay gobolku inuu xasarado badan ka jira xasaradahaasi waxaa lagaga gudbi karaa amba lagu yarayn karaa dembiyada ka dhaca iskaashiga buliisyada gobolka ka howlgala ugu dambayna taliyaha ciidanka booliiska somalilan sarreeye gaasaqadhi ayaa tilmaamay in dhibaatooyinka ugu badan ee aadka halista ugu ah somalilan gaar ahaana dhallinyaradu ay tahay mukhaadaraadka khamriga iyo xashiishadda kuwaasa uu sheegay inay si weyn oo laxaadle ugu sii kordhayaan uguna fidayaan magaalooyinka waaweyn ee somalilan mukhaadaraadku maadaama uu badan badan yahay oo aad inoogu badan yahay sidaan ula dagaalami lahayn saraakiishii baa la tayeeyey tababaro badan baa la siiyey dhiirigelin abaalmarinaa la siiyey gaadiid cusub baanu siinay haddana iyagoo waxaasoo dhammi jiraan khamriga iyo xashishadu maanta haddaynaan dalkeennu dhamcaan u kicin oo aynaan qaran ahaan ugu kicin maanta daraagiska waddankeennu waxaa la gaadhay heer xashishadii xataa la beero waa hawl dayacan oo u baahan inaynu isugu tagno ciidanka booliska somalilan ayaa xusay toddobaadkan sanad guuradii sagaal iyo labaatanaad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka booliska somalilan sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii khadar maxamed cakulle v o a hargeysa